wasiir marka hore kusoo dhawoow v o a washington waa mahadsantaa farsiin waa En- ahay safarkaaga bal maraykanka nooga waran muxuu ahaa ujeedka safarkaaga Eh, safarkan wuxuu la xiriiray shir security councilka eh, golaha amniga qaramada Mhm.
midoobay maadaama xumin joogto ah aan joogto ahayn aan ka nahay shan iyo tobanka dowladooda ku jirta soomaaliya ay ka mid tahay bil kastaaba dowlado ayaa qabta eh, shir guddoonka shirka marka hadda dowladda china ayaa haysay En, iyaga naczuumay mowduuc muhiima oo Eh, na way way ku saabsanayd shaqooyin kalena waan lahayn marka inaan shirkaas kasoo qayb galno mishankeennana howlo aan ka dhex lahayn ergadeenna joogta new yorkna way jirtay shaqooyin aan wada wadnay oo aan booqasho ay ahayd inaan ugu nimaano iyo inaan dee dowladda maraykanka eh, mas-uuliyiin ka tirsan aan aragno intaba safarku waa la xiriiray En, maraykanka waxaa hadda madaxweyne en, xilka la wareegay en, donald trump oo siyaasadiisu ay tahay america first En, sidoo kalena en, gargaarkii dibadaha la siin jiro waa u gubay bal intaanan gargaarka u gudbin soomaaliya xiriir sidee ahay maraykanka la leedahay maxaase dana ah oo wada jira oo labada dal ay wada hagaan xaqiiqatan dowladda maraykanka waa dowlad bartinar weyn shariik la ah dowladda soomaaliya gacan weyn labaatankii sano lasoo dhaafay mashaariicda horumarineed ama kuwa gargaarka ama kuwa la dagaalanka argixisada ee amniga aan iska kaashan jirnay oo naga caawin jireen iyagu Ee, dowlad deeqaha ugu badan ee soomaaliya la siiyo siin jirta waaye kaalmada ciidan ee ugu badan ee dowladda soomaaliya la siiyana garab istaag weyn u haysay oo ciidanka specialka ee soomaaliya ay qabto danab gacanta ku hayay tababarkiisa iyo qalabeyntiisa iyo kulli marka dowlad sidaasaan isku nahay waaye maamulka cusub oo yimidna waxaan rajaynaynaa anagu dee meeshii ay joogtay in aan kala sii wadno dowladda soomaaliyana way u furan tahay inay xiriirkaas sii xoojiso Een, muhiimad ayay soomaaliya u leedahay Een, soo kiciddeeda la dagaalanka argagixisada iyo jebinta oo haddaba dowladda maraykanka oo qeyb weyn ka tahay operationska socda intaba lays- la- ugama maarano marka waa bartinar xoogan oo aan leenahay oo runtii aanan sinaba uga maarmi karin xiriirkoodana aan rabno inaan meeshii ay joogtay meel kasi fiicanna sii gaarsiino En, waxaa sheegtay inay danab idinka kaalmeyn jireen maraykanku hadda way joojiyeen gargaarkii ay siin jireen caalamka En, marka laga reebo laba wadan oo israel iyo masar ah gargaarka istaag waxaa ka mid a kaalmadii danab la siin jiray sidee idiin saameyneysaa adinka mase qaadi kartaan mas-uuliyadda dhaqaale ee ay u baahan yihiin ciidankaas hortadii saameyn xoogan bay ayay keeni kartaa Een, waxaanan runtii qeyb ka mid a socdaalkeenna uu yahay in dee dowlado marba haddayba exceptional ay sameynayaan in soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno Ee, saameyn een, way leedahay laakiin dowladda soomaaliya runtii dee qorshayaal ayay diyaarsatay lagu buuxinayo gaabkaa soo baxay haddana ma u malaynayo in wax farqiyo weyn ay ay keeni ay keeni doonto marka laga reebo dee culays bay nagu tahay dhaqaale xoogan dowladda soomaaliya waa la ogyahay dhaqaaladeedu waa xadidnaa miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey Een, laguma tashan Een, qorshayaashana kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan culays way keenaysaa ma- bilaha hore laakiin waxaan ku qasbannahay dowladda soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda uu leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii inay sii socdaan in dowladda soomaaliya ay booskaas buuxin doonto dhinaca gargaarka bani-aadanimada u s a da u qaabilsanayd maraykanka waa laga joojiyey in- inay kasii in howlihii bani-aadanimada ay kasii shaqeeyaan En, dhinaca gargaarka bani-aadanimada saameyn intee la egbu soomaaliya saameyn ku leedahay?
xoogan bay ku reebaysaa runtii aada iyo aada u xoogan dhinacyo kala duwan sanadkii lasoo dhaafo laba kun labaatan iyo labadii haddii aysan maraykanka ahaan lahayn gargaarkii uu bixiyey abaaraha soomaaliya ku dhuftay ee heerka in macluul la- la cilaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn ilaahay ka sokow tan ilaahay ka sokow tooda haddii aysan ahaan lahayn in xaalada adag soomaaliya ay geli lahayd marka sanadkaana runtii xaaladda uu- hay-adda sodma ee soomaaliya u qaabilsan way ka dayrinaysaa xaalka roobka soo socda marka runtii saameyn xoogan bay reebi doontaa laakiin weli dowladda soomaaliya waxay rabtaa in ay engage garayso xiriir fiican la samayso dowladda maraykanka oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka inta dee cagaheena ugu istaageen shalay waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlayseen midnimada dalka suudan wuxuuna kusoo beegmay kadib markii kenya lagu soo dhoweeyey hogaamiyaha r s f taxamaadi mowqifkiina suudan muxuu yahay haddiise aada mar booqashadii hogaamiyaha r s f asaas uga hadasheen wadanka dariskeedin la ahe kenya sidee u taabanaysaa annaga sideenaba soomaaliya waddan soo maray dagaalo sokeey waddan jabhado iyo dowlad laysbarbar dhigay waay khibradeenna iyo waayo aragnimadeenna waxayna baraysaa in meeshii aan gaarnay oo hoose oo la wada sinaaday inaysan ku habboonayn in dalka suudaan hadda loo loo maaragtay loo horseedo mas-uuliyad ayaa naga saaran bariga african waxaan ugu jirnaa golaha qaramada midoobay security councilkaan ku jirnaa mas-uuliyad baa naga saaran inaan dowladda suudan badbaadino in jabhado iyo wax iswada la-eg aysan noqon dowladda suudanna waxayna soo garab istaagaysay soddon iyo dhowrkii sano soomaaliya ay xaaladda kale ku jirtay garab istaag badan bay noo ahayd safaaradooda weligood lama xirin dowladda keliyahay mararka qaarkood ahayd oo safaaradooda magaalada muqdisho ay ka furnayd toddobaatan kun oo arday ayaa jaamacadaha suudaan wax ku soo bartay oo xilal kala duwan gobollada dalka iyo dowladda soomaaliyaba ka haya ciidanka soomaaliya intiisa badan xilligii shabaabka lala dirirayay laba kun iyo sagaalkii sheekh shariif markuu yimid tababarka ugu badan meesha aan tababarka lagu soo sameeyay ahayd ciidanka marka dowlad noocaas garab soomaaliya usoo garab istaagtay waayo dhinac kastaba waxbarasho iyo ciidan iyo dowlad dhisba hay-adaha kala duwana dowladda marka dowladdaas iyo dadkaas abaal weyn bay dalka soomaaliya ku leeyihiin in waxaa ka jira ciidankii waxaa ka jira majlis siyaada gole hogaamineed baa ka jira oo ciidanku hadda uu hogaamiyo waxaa u dhisan unugtii dowladnimadaa u dhisan in aan dowladda soomaaliya mowqifkeeda wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada suudan in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno inaanan dabka kusii shubin gaase in aan isku soo dhoweyno oo suudan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto militariga uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada muqdisho gobol u dhigno mana rabno cid kasta waxaana ka soo horjeednaa cid kastoo faragelin gudaha dowladda suudan ama dadka suudan faragelin negativa ku haysana dowladda soomaliya way kasoo horjeedaa
dhowaan waxaa tegay dalka isku tagga imaaraadka carabta madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro habmaamuus dowladeeda lagu soo dhaweeyey oo aada u sarreeyey sidee u aragtaan
annaga sideenaba dee somalilan mowqifkeenu waa cadyahay dowladda soomaaliya waa cadyahay weligeedna waa caddaa somalilan waa qeyb ka mid ah soomaaliya waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan maamul ha hata ama shacabku ha ahdee way jiraan taasi dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in wadahadal iyo lagu xaliyo qaab maaragtay isfaham dad soomaaliyeed baanu wada nahay hal dal baan wada nahay inaan sidaas ku xalino runtii tegistaas dee waa waa la tagaa oo dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan oo ayaana weyta axmed madooba safrayoo kenya aaday iyadoo dowladda soomaaliya aysan ralli ka ahayn kuwa kalena way baxbaxaan marka dee taasi waa iska xaaladeen hadda aan ku sugannahay laakiin somalilan qeyb ka mida soomaaliya waaye
xiriirka imaaraadka iyo dowladda federaalka waa sidee hadda xiriirkeenu hadda waa fiican yahay ma xuma wuxuuse u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dowladda soomaaliya ay hadda tallaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dee dalka soomaaliya anagu faragelin uma ogolin in dadkiisa lakala qaybiyana ma ogolin marka mana ahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si un negativean ugula jirjira taasna dee siyaasaad guud baan ka yeelanaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba
waxaa jira safar la qorsheynaya madaxweynuhu uu libiya ku tago adinka laftarkiina haddii aada xamaadi duraysaan etoobiya aada maaragtay la gasheen khilaafaadkii muranka iyo dhinaca badda hadda madaxweynuhu libiya uu tagaayo libyana imaaraadka uu lug ku leeyahay oo dowladda hadda libiya ka talisa imaaraadku la sheegay inaanay isku wanaagsaneyn oo dhinaca mucaaradka u janjeero laftarkiina ma isleedihiin siyaasadaha adinka imaaraadka a qaadaysaan waa kuwo iska hor imaanaya oo wakti uun ay noqotaba aanan aanan sida hadda aada u leedahay xiriirku waa wanaagsan yahay aysan xaalkiina uusa sii ahayn ma idiin muuqataa in xiriirkiina meelo wan aan wanaagsanayn uu maraayo hadda sideennaba suudaan oo horay aan uga hadlaynay waa maamulka hadda ka jira oo cabdilfataax burhaan uu hogaamiyo ninkaa generaalka qaramada midoobaa ictiraafsan jaamacadda carabta oo aan ku wada jirnaa ictiraafsan ururka islaamka ayaa ictiraafsan oo aan isla tagnaa oo waa dowlad xiriirkeedu sidaas yahay oo sharci ku qodanta libiya the same way maamulka dawliga ah oo adduunka laga ictiraafsan yahay oo dowladda libiya loo yaqaano ayaan anagu u tegaynaa marka taasaa keenaysa waa dowlad sharciga anagu hadda jabhad meel haysatana uma tegayno waa dowlad aan isku dhiganno oo dhigeenna oo ayaguna na soo booqan kara anaguna aan booqan karno xiriirkoodana aan rabna inaan xoojino libiyana the same waxaan u rabnaa inay dee waxeedu ay dhammaadaan khilaafku u dhammaado runtii laysku keeno mubaadarada annaga mar walbaba ama initiativeka ama hindisaha aan wadno ama jaamacadda carabta gudaheeda ama ururka islaamka amaba africa dhexdeedaba in dowladahan africa ka jira waxooda inay ku dhammaystaan dib u heshiisiin ay ku dhammaystaan laakiin mar walbaba dowladnimada inaan la daciifin oo dhulka aysan tegin si aan loo simin oo meel adaga aan laga raadin hadhowta dowladnimada oo tajribadii anagu aan soo marnay oo kale inaysan dowladaha aan jecelnahay inaysan marin
markaan kasoo tagnaa taas waxaa jirta in dhowaan ankara kulan uu ka dhacay daba socday heshiiskii hore ay u gaareen hogaamiyaasha labada dal xagee hadda xaalka xiriirka etoobiya iyo adinku uu marayaa
ankara waa waad ogtahay koob iyo tobankii bishii december baa halkaas lagu heshiiyey wixii laysku hayay emoyogii ee muranka keenay oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan murankiisi uu socday meeshaasa lagu soo gabagabeeyey wixii ka dambeeyey waxaa ku qornaa qodobo qodobo qodob ka mid ah in guddiyo technical ah oo farsamo labada dhinac iska soo magacaabaan ayna isku yimaadaan bisha febraayo febraayo dowladda turkiga oo gogashaas awalna dhigtay waxay xadiday maalinka sideed iyo tobanka febraayo in laysku yimaado warqad bay xilli hore noo soo direen ajendauna wuxuu ahaa in bal furitaan guddiyada technicalka ah la sameeyo marka waad aragtay waxaa ka soo baxay inay isku yimaadeen laguna ballamay in kulamo kale bilaha soo socda shanta bilooda soo socota in kulamadu ay sii socdaan ujeedka guudna uu yahay in dee ganacsi iyo la weydaarsado sida jabuuti iyo ethoobiya ganacsi uga dhexeeyo sida uganda iyo maaragtay kenya uga dhexeeyo ama ruwanda iyo waddankaa la yidhaha tanzania wadamada landlockidkaahu badda aan lahayni kuwa kale siday ula isticmaalaan marka dee weygaasaa laysla fiirinaya guddiya technicalka runtii wuuna fiicnaa ciidamadooda ma ka mid noqon doonaan ciidamada eusom ciidamada eusom wadahadalka wuu socdaa way ka mid noqonayaan
dhinaca kale soomaaliya gudaha markaan usoo laabano wasiir waxaa jirta xildhibaanna waa tahay in ay ay jiraan murano ku saabsan hanaanka doorashada xiriirka jubbaland iyo puntland dowladda kala dhexeeya ma jiraa la dhihi karaa ama meesha ugu xumeydoo maraaya mucaaradka laftirkooda siyaasiyiinta kaleeto waa ay kasoo horjeedaan hanaanka doorashada dowladdu qorsheynayso doorasho aan la isku raacsanayn oon raalli la ysaga ahayn sidee rabtaa dowladdaadu inay u qabato war sideedaba madaxweynaha waad aragtaan u malaynayaa v o edana waa laga sii daayey madaxweynaha hadda jooga doctor xasan sheekh maxamuud iyo murashaxiintii la tartamaysay intuba qorshayaashooda waxay ku darsadeen laba kun labaatan iyo labadii including farmaajo xilligaas joogay in doorasho qof iyo coda dalka laga qabanayo
laakiin ugu heshiiysoma siciidani baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa axmed madooba joogay oo ka mid ahaayoo dee toban shirba ka qayb galoo go-aamado dhan wax ka gaaray dalka soomaaliya dee fowdo kuma sii jiri karo anaa eeridii hogaamiye kooxeedyadii lagu bartay iyo xaggaan u baxayaa markaasaa lee keligey lay xayiraanayana taasna suurtagal maaha heshiis waxaa lagu wada gaaray dastuurkaana qoraya in doorasho qofii coda 2016kii ayay ahayd inay ka dhacdo doorasho qofii coda waxaa la yidhi dowladda soo socota ha qabato koodii ma qaban iyadiina in laga gudbo nidaamka is-addoonsiga oo qofka nin maamul goboleed jooga saf inta loo galo adiga raalli kaama ihi adna raalli baan ka ah odaygii shaqada lahaa ha la eriyo reer hebel anaa u talinaya wixii hadda dee ayaanti dhaweyto dhammaantoodna way wada qireen waxaan fiicnayn inay ahayd dowladda soomaliya mas-uuliyad marka waxay ka saaranta in ajende dalka dadka soomaaliyeed ay ugu codaynayaan konton iyo shan sano kadib cidda ay ay rabaan inay matasho oo aysan matalayn cid laaluush iyo lacago inta meelahan laga soo qaado dadka inta lagu faraqo hogaamiye aan u qalmin oo dalka meel xungeeya taas runtii waa laga ducaystay waana laga wada heshiiyey siciddani wuxuu ka mid ahaa go-aanka qof iyo cod afar shir ayuu joogay oo shirarkii labadii mar shir walbaba qof iyo cod qof iyo cod qof iyo cod baa lagu qoray marka hadda haddii aanay jubbalandna joogin puntlandna joogin siyaasiyiintii tartami lahayd qaarkood waddanka hoggaan ka soo noqdana ay u arkaan in bannaanka laga dhiga qorshaha hadda socda doorasho ma qabsoomaysa horta jubbaland yaa u taqaana adiga jubbaland axmed madow baa u taqaana jubbaland waa shacabka degan meesha jubbaland yidhaaha shacabka meesha deganna diyaar bay u yihiin doorasho inay qabsadaan doorashadu inay ka dhacdo jubbaland doorashadu inay ka dhacdo puntland way ka dhacaysaa qofna dadka rahmad uma haysan karo waa rahmad hadda waxa nimankaasi ay sheegayaan doorashadii hadda kismaayo ka dhacday miyaa lagu tilmaami karaa doorasho inay ahayd ma taasoo kalea la rabaa dadka soomaaliyeed haddana in lagu sii qasbo inta dad guri lagu xaraysto la yidhaahdo idinkaa xildhibaanaha hal nin uu iska soo qorto idinkaa xildhibaanaha ii codeeya qof kale yuusa ila tartamin keligii hallay doorto taas doorasho ma ahan lamana qaadan karo waxaa jirta in maalin hore xubno mucaaradka ka tirsan ay sheegeen in laga hor istaagay inay shir jaraa'id qabtaan ama kulan inay yeeshaan ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooblana waxa uu sheegay in dowladdu safar uu aadi lahaa dokumenti ay uga baahdeen in aanay dowladdu siinin ma waxaa jira cadaadis gaar oo aad saaraysaan siyaasiyiinta aad u aragtaan inaanay dowladda ku fakerahayn hadda horta waxaa ilaha mahaddiisa maalin maalmaha ka mida waxaan taagnayn hebelow ma safri kartid madaxweyneyaal labaa in airboortka laga hor istaagay baan taagnayn maantana waxaan leenahay warqaddii loo baahnaana looma qorin dowladda warqad aan uga baahnayn warqaddiina looma qorin maaha waxbaana laka hor istaaga warqaddiina lakama qorin waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday shirkii ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay xaggee ku qabsadeen meeshii ay lahaayeen waana lakugu diiday ku qabsadeen taasi marka inay iska hadalla yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oo isan dee wax lagu goosanayo waxa la raba in lagu goosta ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceeb kale loo waayo waa iska muuqataa arrinta maxamed xuseen rooble ra-isul wasaareheenii hore xushmad iyo qadrin weyn baa looga hayaa runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa nin maantay warqad loo diidanaya inuusan ahayn cid kasta way ogta warqaddii waan haynaa kowdii bisha february buu naga soo codsaday the same day oo kowdii bisha february ah ayaan u qornay safaaradda south africa asagii wafti hogaaminaya warqaddiina waa haynaa safaaradda south africana way gaarta marka anigu ma ogi meel lagu diiday maxamed xuseen roblana inta hadlay anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lay diiday laakiin waan arkay war la wadwadoo la leeyahay maxamed xuseen roblaa diiday marka uu hadlo markaasay dowladda soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna laakiin hadda hadal maxamed xuseen roble ma hayo ugu dambeyntii wasiir dowladda culaysaa gudaha ka haysta ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya xiriirka kenya etoobiya ha noqoto tan imaaraadka ha noqoto culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso ma isleedahay dowladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqayso horta waa la ogyahay soomaaliya inaysan provocation samayn cidna raadsan ethoobiya tilmaantay ethoobiya iyadaa dowladda soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii taas maya haddaan niri kuma qaldanin mayadii aan nirina way socotay waana heshiina hadda etoobiya waa isku ronnaa ayaamahan waa is wadanaa kenya anugu hadda waxba kuma ogi kenya calaaqaadkeenu waa fiican yahay waxaan joognay xilli ciidamo inta xuduudda la geeyo ciidamada kenya iyo isxabadaynaya ayaa soo mar maanta isma xabadaynayno calaaqaadkeenuna waa fiican yahay waxyaalo yaryar way iska jiraan oo dowladuhu dee boqol kiiba boqol dowlad walbaaba dan bay ka lahayd dalkan wuu iska furnaa dalkan cid xisaabiso oo maya tiraahdo ma jiri jirin dowlad tiraahda maya waxaad ku xadgudbaysaan waxaas iyo waxaas hadda laakiin dowladd waxaa joogta dhahaysa adeer naga joog xuduudaada ku ekow meeshaada ku ekow naga joog marka taas way ka imaanaysaa nin iska bartay inuu iska tafaqsado gacmaha meelaha ka gashado markii la yidhaahdo naga joog xoogaa inuu leeyahay maxay ahayd waxaan isbedelay way iska dhici kartaa laakiin hadda dowladaha runtii culays weyn aan ka wajahayno kenyana ma jirto culays ethoobiya dhankeeda aan ka wajahaynana ma jirto laakiin waxaan u taaganna maslaxadda soomaaliya ciddii iyo madax banaanida soomaaliya soo faragashato inaan gacanta ku dhufano waa u taagannahay taas maaragtay mujaamalo ka geli mayno diblomasiyad ka geli mayno waxaa weeye xadgudub cidna ka aqbali mayno dalka soomaaliya dal xora weeye waana soo ahaa runtii waana ku noosoocaana maalna dalka soomaaliyana way taas taasay aaminsan yihiin arrinta gudaha ayaan waa iska sii jiitamaysaa waana iska soo jiitamaysay iyada naftarkeedu fowdadii dad badan oo ku soo barbaaray maamulo fowdadii ku dhismay dadaan yacli dhihi jirin waxyaalo badan oo iska jireen laakiin hadda dowladda waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa soomaaliya heshiisa dunidina heshiisla ah ciddii diidda marka ayagu inay heshiis nala noqoto dee annaguna ka daba orod ma jiro soomaali heshiisa qofkii diidana iyadana dee soomaali weligeed waa heshiin doontaa waa daba soconaynaa waana runtii waad ogeyd siciidani markii koowaadoo dee dowladda uu ka tegey calimasaarkiisi markii dib loo doortay in madaxweynihii inta safray uu tegey niyad wanaag bay ka ahayd in gogol la fidiyey oo layidhaah laisku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo daacishta iyo dagaalka in dowladda soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinayso mar walbaba dhaawacyadan soo qaadno rasaas ha lagu siiyo xagga ha lagu siiyo laakiin isaguu diidan yahay waan arkay wasiiro maamulka ka tirsanoo hadba inta meediyaha soo istaaga markay daacish meel yar ka qabsadaan ba dowladda soomaaliya dhaleeceynaya sidii dowladda soomaaliya daacish waan arkay waxaasi ma jiraan dadkana in la marin habaabi maaha dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho laakiin albaab ay ka soo gasho wayla'da ciddii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka puntland ha noqdo ama dadka soomaaliya guud ahaantoodba culammaduba ha ahaadaane waan arka xitaa culamo noocaas oo kale ku jirta dowlad soomaaliya diyaar waxay u tahay inay ka qayb gasho laakiin sbace xoog kuma soo geli kartee waa in maamulka meeshii jiraahi uu raalli ka yahay waa laga shaqeeyey madaxweynuhuna waa ka shaqeeyey si la yaqaano uga shaqeeyey cadaymana waa haynaya aad umahadsantaa mudane wasiir